wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka dahafuurtay kulan wadatashi ah oo uu sada reeri doono muddo lama maalmood ee kaasayti oo andhexaya hano ku mid ee wasaarado iyo hay-ado shirduwan ah ee dowladda jubbaland islamarkaana lagu xoojiyi doono daadejinta howlaha mashruuceedka barnaamijka ee xalqo waara ee reedandejiyowka barakacyaalka iyo dadka gidaalhankanagadiya dalka shirkiya weliba uusa gudoomiyayay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta ayaa la xuseen maxamed iyo weliba gobro ku haayeen gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaalka jubbaland agaasimyaalka wasaaradda maaliyadda howlaha guud ee shaqada iyo shaqaalo degada iyo gaadiidka badda jubbaland iyo mas-uuliyiin kale kulankiiya weliba uusahayay doodwadaag laska dhaafsadaye talebixinta istaraatiijiyada barnaamijka halka waara ayaan koreyntii weliba ku hadaleen madala agaasimyaalka ku qeybgalaya kulankunga waxaa maanta halkaan u fadhinaa in aan wixii nala gudboon aan ku darsanno oo ah in aan fikirkeenna iyo maskaxdeenna tuujinno meeshaan waxaa malaynayaa laba beri baa la joogi doonaa maanta iyo berito dadka lafdhabarta u ahaa ee wasaarihii muhiimkaha baana meeshaan fadhiyo ayadoo aan fiirinayno qorsho howleedkan in wax kasta oo meeshaas qof kasta uu leeyahay waa way anfici karaan inuu uu ku darsado
waxaa socda sida hore u maqasheenba saddexda degmo degmada kismaayo degmada doolow iyo degmada dhobley howlo guryeyn oo loogu dhisaayo guryo dadka barakacayaasha iyo dadkii nooga soo laabtay qaxootiyada iyo dadka deegaanka ee laftirkooda tabarta danan hosta communitiga laftirkiisu qeybbuu ka yahay barnaamijka ka faaiideysto ugu dambeyntii agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland ayaa la xuseen maxamed iyo ku hadalay muhiimada kulankuuslahaya waxay ogsoontihiin wadanka sidan maxaa weyaan dagaaladii badnaa ee conflict ee wadanka ka dhacay sabab ha u noqdaan abaarihii soo noqday sabab ha u noqdaan daaladkii sabab ha u noqdaan waxaa meel walba oo wadanka ka mida ku barakacay dad kala duwan oo soomaaliyeed guryahoodii iyo hantidoodiina ka tegey haddana ku nool nolol aan ahayn nolol u qalmaan ama dignified life style aan haysanin dadka waxay u baahan yihiin nin walba meesha uu rabo inuu ku noolaado nolosha uu rabana loo abuuro hadduu rabo qofka in lagu celiyo meeshuu kasoo barakacay in dib loo geeyo meeshaas uu kasoo barakacay hadduu rabo meeshan cusubee yimidna in dibudejin loogu sameeyo in dibudejin loogu sameeyo muxuu u baahan yahay dibudejin marka loo sameynayo wuxuu u baahan yahay adeegyadii nolosha asaasigahay tu caafimaad waxbarasho iyo biyo inuu helo muxuu kaloo u baahan yahay hoy hoyga makii ku barakacay mid lamid a may wuxuu u baahan yahay hoyga aan annaga hadda kasoo kacanay saaka mid lamid a inuu qofkaa ku jiro muxuu kaloo u baahan yahay qofka wuxuu u baahan yahay shaqood ila gurigii iyo adeegii caafimaadka xitaa kadib qofku wuxuuna u baahan yahay haddana waxaa la siinay kaarkii w f b ama waxaa la dhihi waxaasan taleefonka ugu duurayna may wuxuu u baahan yahay qofka nolosha sidaan annaga shaqa usoo aadin si lamid inuu shaqa u aadi karo waxaan ku faraxsannahay wasaaraddiina maanta inay fadhida halkan oo wasaaradda shaqada shaqaalaha jubbaland dadka in loo abuuro shaqa abuur loo abuuro shaqa abuur loo sameeyo ay subxii u kallihi karaan kana soo laaban karaan muxuu kaloo u baahan yahay u iibsan qofkan in laga ilaaliyo barakac dambe inuu ku laabto oo ah in la dhiso adkaysigiisa in la dhiso